bismi illaahi raxmaan raxiim shirkii kulmiye waad ogeydeen guusha ku dhammaaday wax kasta ha laga sheego muddo badan dib ha u dhaco caadada kulmiyaa sidaa ahaan jirtay oo ilaa intii uu mucaaradka ahaa iyo muxaafidka ahaa waxa weeye dood xusbigu saasay u jirtay shirkii burco waad ogeydeen oo sidaas kaa dooduhu u jireen waxa weeye waa xusbi dimuqraadiya dad badan oo kala duduwan afkaar badan baa ku jira marka waa la iska qabtaa laakiin caado wuxuu uleeyahay aakhirka in laysu tanaasulo sidaad arkayseen laysu wada tanaasulay nin waliba hankii uu lahaa dhaqay si loo badbaadiyo xisbiga kulmiye marka xisbiga kulmiye caadi u leeyahay in la yidhaha ways haystaan laakiin maalinta ay ugu dambaysa waxa weeye siday adoon arkayseen bay u qabsadeen shir wanaagsan buu ahaa hogaanka dee hogaanku waxa weeye laba doorasho doorashadii madaxweynaha iyaga hogaanka xusbiga ahaa doorashadii dowladaha hoosena iyaga ahaa labada jeerba kulmiya guul buu gaari marka waxaa la isku raacay in hogaanka sidiisii loo daayo maadaama ayan wax dhibaato ah keenina labadii jeerba ay guul keeneen waxaanu rajeynaynaa ka saddexaadna inay guuleen doorashada soo celi keenaan mudane gudoomiye baashe maxamed faarax waxaa furmaya karfadhigii afar iyo labaatanaad ee aqalka wakiilada toddobaadka soo socda waxaa la sheegay in madaxweynuhu khudbad sanadeedkiisii oo muddo dhaaftay uu ka jeedin doono labada aqal idinka shir guddoon ahaan wax wargelina ma laydin soo gaadhsiiyey ilaa hadda waxa weeye goluhu fasax buu ku jiray wuxuu insha allah wuxuu furmayaa maalinta sabtida subax subaxii guurtada laftigeeduna iyana waa waa nala mid oo iyana waxay furmaysaa sabtiday furmaysaa marka dee madaxweynaha laga sugayaa waktigu soo cayimo waxa weeye madaxweynahan ugu teganaa weydiinayna waktigu qabanayo marka waad ogaan doontaan waktiga la qabanayo insha allah laakiinse wax idinka laydinku wargeliyey ma jirto ma ilaa hadda maanaan ilaa hadda nalakuma wargelin laakiin dee golaha marka la furuun buu lasoo wargelinaya gabadha xidhan laysma wargelinayaa
gudoomiye xagga xisbiga shirka kulmiye haddaynu noqono waxaa jirta aqoon-yahanaka somalilan ama dadka siyaasiyiinta ee dhalinyarta ee hamiga siyaasadeed leh waxay eegayaan xagga marka saddex xisbiyeenka jira dimuqraadiga imka xisbiga kulmiye kale inta inta badan sheegi jirta inuu dimuqraadi yahay ama lagu loolotamo rag ilaa iyo muddo badan soo taagnaa saddex iyo labaatankaa sano somalilan jirtaba dee siyaasadda ku jira ama urkii asliba ka mid ahaa ayaa mar labaad hogaankii u doorateen hanki halkaa mustaqbalkii dadkii aqoon-yahanka waa burburiseen xisbiga iyo xukuumadda maad taa eedahaas idinku dusha u ridaneen waxa weeye rag raggan xisbiga hogaankiisa waa rag mujaahidiintii dalka weeye waa ragga dhiigkigooda usoo huray iyagoo dhalin yar oo idinka idinka yaryar oo nin kastaa darajo fiican haysto muuse bixi iyo ninka la yidhaaho maxamed kaahin iyo wax ka weyn bay dalkan usoo qabteen magac iyo sharafna waa kuleeyihiin haddii hogaankii xusbiga uun loo daayay dee in lagaga taba taga maaha waxa weeye waa mujaahidiin dhalinyar ay ahaayeen nin waliba shaqo wanaagsan buu haystay maalintuu halkaa dhigay wuxuu uga tegay shaqadiisii iyo cimrigiisii intii fiicnaydna waxay ku dhammaysteen dagaal bay ku dhammaysteen marka dee hogaanka xusbiga haddii loo doortay waxa weeye wax ka weyn bay istaahilaan insha allahna way heli doonaan abaalka ay u sameeyeen somalilan gudoomiye in laga taano puntland iyo somalilan wadahadallaa u furmay dhanka xuduuda waxaana wadahadalladaas ay taabanayaan gobolada sool sanaag beri iyo bohoodle waxaa baarlamaankaad kasoo gashaa gobolka sool oo arrintan ay saameynayso si aad u aragtaa wadahadalladaasi u bilaabmay labada dhinac waxa weeye wadahadalladu waxa weeye sidaynu u wada noo deris u ahaan lahayn oo nabad ugu wada noolaan lahayn xuduudda somalilan korkortan ma leh cid lagala hadlayaa ma jirto waxa weeye waa xuduud waa calaamadaysan tahay waa la yaqaan marka dee wadahadalku ma aha in xuduudda somalilan iyo sool iyo midna laga wada hadli maayo waxaa laga wada hadlayaa waxa weeye laba dowladood oo soomaaliya iyo somalilan oo derisa oo isxaqdhowra xuduuddooda wax xuduudda laga wada hadlayaa ma ay jirto marka dee dadku hadday deris yihiin nabadgelyay ka wada hadli karaan waxyo kale ay ka wada hadli karaan laakiin xuduudaha somalilan waa lama taataan lagaa cidna lagala gortoobi maayo gudoomiye baashe maxamed faaraxeen su-aal la xidhiidha dhinaca xisbiga haddaan anigu ku weydiiyo had iyo jeer beeraha tarafyada ee Somaliland waxay ka awdaan had iyo jeer inay beesha dhexe isduursiimo badan waa soo baxaya isagu yar ay isduursiimo badan beesha dhexe Ah.
soo hukuumadda ah iminka xisbiga kulmiye saddexda mansaba ugu sarreysa waxaa qaatay beesha dhexe ah beelihii tarafyadana mansabadii intaa kasii dambeeyey baa la siiyey Mm.
cabashada noocaas oo kale ah beelaha tarafyadu qabaan ku saad aragta
waxa weeye horta b- bini-aadamku cabashadu weligeed way iska jiraysaa Eh, gobollada dhexe laftigoodu eh, cabashaa ku eh, way jirtaa marka waxa weeye cabasho waanu qabnaa laakiin cabashada iyadu maaha cabasho aanu dee dowladda somalilan kala hadlano weeye madaxweynaha kala hadlano wixii aanu isleenahay way ka maqan yihiinna xaq baanu u leenahay inaanu sheegano Eh, reer hebel maxaa loo siiyey qoladan maxay u heshay Eh, dee lama odhan karo waxa weeye gobollada dhexe waa dad badan majority weeye laakiin qolaba qol unbay isku eh, dherarisaa marka eh, wixii naga maqan ciddii aanu la sibannahay baanu eh, waxay qaateen baanu doonaynaa inaanu qaadano laakiin wixii aanu xaq u leenahay eh, madaxweynaha dalka somalilan baanu u sheegananaa marka waa salaamantiina